sida hay-adda w f b ee qaramada midoobey ay sheegtay saddex iyo toban milyan oo qof oo ku nool geeska africa ayaa xilligan wajahaya abaar daran waana xilligii ugu adkaa ee xaaladda abaarta tan iyo sanadkii kun sagaal boqol iyo koob iyo siddeetankii sanadihii u dambeeyey abaaraha ka jira soomaaliya waxa ay kusoo beegmayeen xilliyada lagu howlan yahay doorashada iyo siyaasadda haddaba wariyaha v o eda yurub ridwaan xaaji cabdiweli ayaa warbixintan ku eegaya abaaraha hadda jira heerka ay gaarsiisan yihiin iyo waxa ay ugu duwan yihiin kuwii ka dhacayay dalka sannadihii lasoo dhaafay soomaaliya waxaa mar kale ay wajahaysaa abaar ba-an oo saamaysay dad ka badan toddoba milyan oo qof si la mida dalalka dariska la-ah geeska afrika saddex iyo toban milyan oo qof ayaa wajahaya abaartan ku dhufatay gobolka sida hay-adda w f b ee qaramada midoobay ay sheegtayna waa abaartii ugu qallafsanayd tan iyo sannadii kun iyo sagaal boqol iyo koob iyo sagaashankii ee ku dhufata soomaaliya ethoobiya iyo kenya cabdi axmed baafo waa guddoomiyaha hay-adda dhaxal reeb waxa uu ka mid yahay bulshada rayidka waxaana uu qayb ka ahaa guddiyadii gurmadka abaaraha ee soomaaliya abaartan waxa uu ku tilmaamayaa inay tahay mid xilligan aada u halis badan
waxaa dadka culimmada oo ka shaqeeya daraasaadka soomaaliya oo cunnadeeda iyo iyo abaaraheeda ka shaqeeya waxay ku tilmaamayaan inay tahay arrin aad u ballaaran oo baahsan dad badan oo rermiya ah na saamaysay barakac dhalisay xoolo badan taabatay qaar ku dhinteen yacni hadda waxaan soo dhaafnay saddex xilli oo roobabka ay yaraadeen oo gobollo badan noloshii reer miyiga ay taabatay biyolaan ay dhacday xoola ay maxaan ku rahdaa ay ku dhinteen barakac xoog le oo yimid oo lasoo baxay oo dadkii ay magaaladii usoo hayaamayaan marka waa waa run ahaantii waa abaar aad u xun haddii ay noogu darsoonto xilliga soo socdo guga oo iyagana ay leeyihiin dadka odorosa cimilada odorosa geeska africa waxay tilmaamayaan guuga soo socdana in laga yaabo in roobabka ay yaraadaan marka run ahaantii waxa weye waa cabsi xoog leh waa xaaladda haddeertaan taagan aad bay maxaan ku radaa u daran tahay wax la dhayalsan kara maahan waana wax u baahan gurmadka socda oo ka dhex socda dadweynaha u dhowdhow dadkaasi dhibaatada ay gaartay oo had iyo jeerna iyaga run ahaantii ah dadka gargaarka ugu horeeya fidiya ay wadaan hay-adihii caalamiga ahaabo iyagana yabahooda soo kordhiyey dowladda laftirkeeda oo tallaabo qaaday oo mataqaana la xiriirtay adduunyada la xiriirtay iyadana ay wax ka soo socdaan waxaan is leenahay waxaas bilowday waxaa loo baahan yaha dardar xoog leh in la geliyo hay-adda w f b waxa ay sheegtay in loo baahan yahay xilligan saddex boqol iyo toddobiyo labaatan milyan oo dollarka maraykanka ah si deg deg ahna wax loogu qabto dad gaaraya afar dhibic shan milyan lixda bilood ee soo socota maxay abaartani haddaba uga duwan tahay kuwii hore ee ka dhacayay dalka soomaaliya mar kale ayaan weydiiyey cabdi axmed baafo laba kun iyo toddobiyo tobankii abaar xun baa dhacday abaartaasna ilaahay wuu nooga gargaaray oo cabsidii la qabay dadkii ku dhiman lahaa iyo xoolihii ku bixi lahaa intooba waa ay ka yaraayeen sababta ugu weynna waxay ahayd gargaarka wuxuu ahaa gargaar soomaalida ay hogaaminaysay oo kow ka bilowday degmo walbaba dadkii joogay oo culimada ahaa odayaasha ahaa aqoon-yahanka ahaa ayaa meel walba isbahaystay oo u gurmaday labo waxaa isku xirmay dadaalka ka socda dowlad goboleedka iyo dowladda federaalka dadaalkeeda ayaa isku xirmay taasna waxay dhalisay in la hagi karo gargaarkan dibadda ka imaanaya uusan noqon halkan iska noqon inay si qorshaysan oo nidaamsan maxaanurahdaa inuu ku socdo inta badan abaaraha ayaa soo noqnoqonayay sannadihii ugu dambeeyey waxaana ay ku soo beegmayeen xilli dadka iyo dalkuba ay ku mashquulsan yihiin doorashooyin iyo arrimaha siyaasadda sida aad og tahayna abaaraha badiba waxay ku soo aadaan waktiyo siyaasadeenna ay kala guurgelayso laba kun iyo tobankii kow iyo tobankii laba kun iyo toddobiyo tobankii haddaad fiiriso marka marka kanna waxay kusoo aadday siyaasadda waktigii siyaasadday kusoo aadday hadda xitaa siyaasaddaas wayna saamaysay oo gurmadkeena intaa wuu ka xog badnaan lahaa baan isleeyahay abaartu waxa ay inta badan ku soo noqnoqotaa soomaaliya waana mid ka mid a halista ugu badan ee dadka soomaalidu ay wajahayeen sannadaha faraha badan ridwaan xaaji cabdiweli v o a london